waxay qabsadeen shalay degmada ticbilow sidaa la socotaan markay qabsadeen saaka aroornimadkii ayaa waxay soo weerareen kooxihii nabaddiidka ah ayaa soo weeraray marka ay soo weerareen iska caabin waxoogla ayaa lagu sameeyey si fiican baa loola diriray meeshaas dhaawacyo iyo dhimasho badan ayaa ka raaday al-shabaab kadib waxay is yidhaahdeen meel gadaale oo ciidanka maarata taliskiisa ahaa ayay gadaal bay soo mareen oo weerareen markay soo weerareen jilkaan loo dhigay rag geesiyaal ah ayaa si fiican ula diriray meeshii ayda ahayd waxaa ka raacay maaragtay aalo ayaa ka raacay mayd ugu yaraan maaragtay afarti meeye idoo qof ah ama konton qof oo waxyar dhiman oo kale ah ayaa meesha ku dhintay waxaa laga furtay laba bkm iyo maaragtay inta kale oo aaka ah ayaa laga furtay sidaas ayaa falka u dhacay isla dagaalka gudihiisii waxay soo geeyeen hal baabuur oo qaraxa ah oo ay ugu talagaleen in ay meesha taliskaa ay maaragtay ku qarxiyaan iyo laba mooto ayay soo geeyeen rag gacanta alla ka goyn oo geesiyaala ayaa jidka u galay markaan sidanaa lagu dhuftay baabuurkii barkiisu ku qarxay mootooyinkii waa lala dagaalamay ayana waa iska qarxiyeen idina wax nagama noqon ma garatay waayahay taliya weliba in sheegtay khasaare in isin al-shabaab deersideen dhinaga kiiking may khasaaraheeda in sheega korta
khasaaraheena alxamdulilah ilaahay maxadaa ka gaarto aad iyo aad ayaa maartay khasaaraheeda sahlana sahlan yahay waxyagoo taadhaawaaye oo mootooyinkii qaxay raggii la dagaalamay sararrin waa gaargaaray way jiraan mana badno marka go-aanka ugu dambeeya waxaan leenahayna ilaahay hadduu idmo haale ka noqdo waxa weeye guul iyo geeri teglow iyo geeri teglow aan qabano oo al-shabaab ka safayno iyo dhimasho bes intaasaan noo furan jid kale nooma banaano
dagaalka shabaab isan la galeen ma ciidanka militariga iyo koonfur galbeed shareedi iyo galeena mise ciidamo singa caawiya iyo dhimigii iyo ciidamada etoobiya qeyb ku-aya sina jari ciidanka etoobiya nalama jirin nalama jiraan ciidankeena waye waxa meesha ka dagaalamaya koonfur galbeed soomaaliya ciidankeeda weeye waxa meesha ku daranaya iyo ciidanka federaalka oo kaashanaya weeye marka cadowga hadda meelo dambe oo jidka jidkan oo jarax markay biori xaggiisa ayay u badan yihiin meelahaasay isku uruursanayaan taliya magaalada tieglow dadkii ayaa ku dhici dagaalka oo saacado badan qaada sidaada sheegtay mise meel kubasa magaalada tieglow iyo dagaalka kalagalan shabaab meesh magaalada tieglow ayaa ka dhacay dagaalku dagaalku xoogiisu wuxuu ka dhacay tieglow magaalada dhexdeedu ayuu ka dhacay oo xidka dhinaca maaragtay koonfur galbeed xidka ah xaaladda magaalada tieglow xilligan mayinku sheego korto maadaama dagaalaha nanagadi oo weliba saacado badan qaadaday geeka meelaas isu ku dhiig tieglow dad badan ma joogo waxa yar oo ambadnayn waa joogaan dad ah laakiin maaragtay magaala hadda maarata magaaladayda dhinaca furan yahay ma aha sidii goor dagaal ahaan jirtay way dagaal baa ka socda arrintana waa sidaas weeye waana guul ayaan ku fadhinaa guul ayaan ku fadhinaa shabaab waana ka guulaysan doonaa khawaarishiinta waktigaa waa ka guulaysan doonaa ma garatay waayahay taliya ciidamo koonfur galbeed iyo militariga ooda hogaankan hayta weliba la sheegay in dagaalka shabaab isan la galeen dhaawacyaha ku deeri arimogaas taliska kiika may ku xaqiijiye
dhaawacyo waa waxbaa laga soo gaaray laakiin waa wax buuran wax buuran hadda lasii sheega maaha marka dhaawacyo yaryar waa laga soo gaareen laakiin waa masaajida maaha waayahay qorshaha guud ee ciidanka koonfur galbeed iyo militariga soomaaliya iyo ku leeyihiin degmada tieglow maadaama iyo ugu heliyaan ciidamada amisom qorshaha guud ee tiegloysan kule tigmayey degmada tieglow sidaad og tahay degmooyinka soo jireenka ahaa weye markaa tieglow tieglow maaragtay magaalada istraatiijiya waay dowladda soomaaliya iyo dowladda koonfur galbeed soomaaliya intaba maaragtay waa magaalo maaragtay oo istraatiijiya waaye marka sidaas daraaddeed khawaarishiinta waa koo diranaynaa waa guul
taliyaanka dambayntii mayba fadaya tieglow maadaama ciidanka hadda galantiyo ka haayaan islata guud ahaan ammaanka degmada tieglow ciidanka isbahaysadow ee militariga iyo koonfur galbeed ee niskajara ammaanka guud ee degmada tieglow ka filan yihiin insha allahu maartay maalmaha fadra u tahay maartay badanle booliiskii iyo degmadii iyo dadkii iyo qaabkaas inaan u yeernaa baan ku tala jirnaa ma garatay marka magaaladana xaalkeeda waa la xallin doonaa waa xasili doonaa insha allahu kalsooni ma qabaan aniga kalsooni baan qabnaa kalsooni buuxdaan qabnaa iyaga kalsooni ma qabaan khawaarijiinta kalsooni ma qabaan sidaas daraaddeed mooshe waxaa kale